bismi illahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan u tacsiinayaa eheladii ay ka baxeen dadka maantada ah ama nabaddoonada caanka ah oo soomaalida ama dadka wax u taro oo caawasi dardara ah loogu dilay degmada afgooye waxaan dhihi karnaa waa mid musiibo ah mideeda kale eedeentan ama barnaamijkan laysoo jeedinayo dilka ah waxaa anagu lugdaan ku leenahay ma aha anagana booliskeena siyaasadeed ma aha dad maanta ah ama shacab ah ama nabaddoon toleed ah in anaga dhiiggiisii aan galno anaga booliskeena siyaasadeed ma aha mana ku jiro wax ka jirana ma leh mideeda kale sida anaa horta wararka ku maqlay nabaddoon carabey alaa unaxariisto gacan ka gardaran ayaa dishay ayadoo lagu jiro bil ramadaan bishii la xoreynayo t kun qofooda islaam ah ilaahay aan ugu daro kunka qofooda islaamka la xoreynayo sidoo kale isla caawa waxaa ayadana meeshaas lagu laayay degmada afgooye qoys dhan oday iyo wiilkiisii iyo laba canug yar yar oo awoowo u ah uu yahay sida hadda warbixinta igu soo gaartay ayagana sida oo kale eeladii ay ka baxeen sabari imaan alaa ka siiya janaysadis alaa ka waraabiyo gacanka gardaran ayaa dishay wax anaga lug aan ku leenahayna ma jirto anaga booliceena siyaasadeedna ma aha waa tahay cabdi qani hadalladaada waxaa ka mid ah boolicegeena siyaasadeed kama mid aha markaas magac nuuceed ku hadlaysaa
sida hadda aad og tahay ama shacabka degmada afgooye ama gobolka shabeelle hoosle ay og yihiin waxaan weli ana ku hadlayaa magacii guddoomiyenino anugu waxaan ahay inaa anugu issheeg sheega ma aha waa in shacabkii la wareystaa anugu nin dagaal hurinaayo ama dhiig iyo waxaas ka shaqeynayna ma ihi anugu nin sideedaba dadkiisi iyo dalkiisi in horumari u horumariyo rabaa ayaan ahay mideeda kale nabadoon carabi alaa unaxariisto wuxuu ahay nabadoonadii ila shaqayn jiray si fiicanna ila shaqayn jiray igalana shaqeeyey bilic soo celintii waddooyinka degmada afgooye aniguna qorshahayga ama nidaamkayga siyaasadeed ma aha in aan wax dilno axabad ridlana ma aha ninkan gurigiisa ayaa loogu tegay si nala sheegay gurigiisa ayaa lagu dilay ciddaan kale aygana gurigooda ayaa lagu dilay waxaan dhihi karaa barnaamijkan hadda ka hor waxyaalo badan ayaan ka taataabtay oo saxaafadaha aan warbixin ka bixiyey gacan saddexaad wax hurinaysa ayaa jirta oo wax dilayso ama dagaalkii gobolmanoocala baabi kartaa gacantaas saddexaadaa sheegaysa
haddaan garanayo si toos ayaan u carbaabi lahay laakiin waxaan ka garanaynaa ama aan ka fahmi karnaa ninkii isla hal habeen oo u dhexaysa hal saacadood nabadoon carabey gurigiisa inta ugu tageen dileen hal saacadood gudahooda haddana ku dilay cid kale isla gidiga kale degan guryahooda inta ugu tageen ku laayay waxaan dhihi karnaa qorsho laisla ogyahay ama laisla wada waayo in hal wakti oo saacadooyin udhexayso in laba guri oo laba webiga udhexeeyo laba cid lagu kala laayo for example guriga carabey markii la tago carabey nin hadda xaas loo diisa ku dhex jira ayuu ahay keligiis ayaa la beegsada la dilay saacadooyin kadibna ama saacad aan ku dhaho saacadooyin hataa ma aysa ahayn sida marka igu soo gaaray isla gidigan kala la soo aaday wadaad la yaqaano caan ah oo isagana nabadoon weyn dhalay oo isagana nabadoon kala ahay gurigiisa loogu tegay isaga ilmihiisa inti markaas magaciis wadaadka magaciisa waxaa loo yaqaanaa maxamed tayste ayaa loo yaqaanaa caan waaye nin caan ah weeye allah unaxariisto wiilkiisii oo qaangaar ah laba canug yar yar oo awoowo u yahay ayaa lagu dilay waxaa meeshaas ka garan karnaa dad qoobiyadan meeshaan isla degan isku diraayo in ay yihiin dadkan sababtoo ah haddii ay jirto kala aasasho waxay ahaan lahayd in caawa carabeyga dhintay habeen dambana qof kale loo dilo laakiin isla caawa isla waktiga waxaa garan karnaa in kiis anaga nala saaranayo anaga guddoomiye waafow ama dad ujeedo kale ee leh inay meeshaas degmadaas ay ka shaqaysanayan ama ay joogaan mideeda kale haddii saddex haween guddoomiye waafow iyo cabdiqani ciidankiisii degmada ay dhex joogeen maamulka koonfur galbeed uu ogaay maxaase ciidankaas loo qaban waayey maxaase ciidanka dawladda ee u weerari weysay maxayse gacan ugu dhigi weysay wax suuragelaya ma aha maamulkii sheebto yidhaahdo saddex haweenaa ciidan maleeshiyaad joogay degmada caawana falkaan suudiyey maamulkaas maamul waxaa la leeyahay ciidamada dhowr jeeray maleeshiyada labada dhinac ee halkaas ku dirsan soo kala dhex galeen waxaa loo xagliyey in habbeeleed ay arrinta u galeen sidaas daraaddeed ayagoo markaa shaarkooda ka caddaysanaya ayay ka aamuseen arrinta sidaas ayaa la leeyahay looqaateen ma tahay in saddex cisho aad joogteen oo laga cabsi qabay in baqaarada iyo goobaha ganacsi aad weerartaan caawana nabadoon carabi aad disheen
waxaas wax sal iraad le ma aha haddii labada maleeshi beeleed gobolkan isku haysta in dhexdooda ay galaan ay diidan yihiin shaarkooda ay caddaysanayaan mas-uuliyad ayaa ka saaran shacabka way usoo dhaarteen kutub bay usoo mareen ugu yaraan waxay ahayd inay idaacadaha ka sheegaan inay faafiyaan warka isa hoos u dhigan ay sheegaan in maleeshi beeleedkii gobolka isku haystay qayb ka tirsan ee degmada ay saaran tahay ama ay joogto ama odayaalkii ay dhahaan labada dhinac ay u tagaan ay ka shaqeeyaan ayay ahayd ma garatay laakiin inta ay ay yidhahdaan maleeshi beelada saddex habeen saarnaay degmada waa ka gaabsanay shaarkeenaa ka caddaysanay isla hal habeenaa fal kala aafasho ah dhacay wax suuragelaya ma aha dad masaakiin oo shacab ah oo rayid ah ama nabaddoonno nabadda ka shaqeeya ah in annagana aan dilno ama xabad ku ridno wax suuragelaya ma aha adduun iyo aakhira kala badan waxaas aniga ka cabdiqani ahaan iyo waafo wax lug iyo raad aan ku leenahay ma jirto wax aan anaga aan ka ognahayna ma jirto ciddii falkaas geysatay ilaahay unta ayaa ujeedo ninka dhintay ilaahay unta ayaa ujeedo ilaahay baa ka jaasiyo doono taasina waxay mar kasta mas-uuliyadda ka saaran tahay amniga degmada sheegto ayay horta ka saaran tahay in nin kastoo falxun u socda in ay qabtaan ama hubka ay ka dhigaan ayagoo waxba gaarsiinin way dhici kartaa wayna suuragelaysaa waxaas wax suuragelaya ma aha in shaarta shaartigaan ka cadaysanana ay dhahaan ma aha waa howl maleegan waa shaqo aada loogu soo shaqeeyey waa barnaamij aada loogu soo shaqeeyey laakiin nimanka shaqadan qabtay waxay ku fashilan yihiin saacad gudahooda ayay labada dhinac barnaamij ka fuliyeen saacad gudahooda wax suuraga wax suuragelaya ma aha guddoomiye dhowr jeer ayaa arrimahan eedeymahan laguu soo jeediyey sida goobihii ganacsiya la weeraray afgooye gudaheeda ahaa dad rayid ah oo afgooye iyo meelo ku dhow dhow lagu weeraray eedeymaha adiga mar walba kugu soo fooraraa maxaa soo celceliya ama keena oo aad uga jawaabaysaa waxaan ugu jawaabayaa taasi horta wax iska caadi ah waaye in qofkii arrimaha degmadaas ka jira faragishto mas-uul ha ahaado ama shacab ha ahaado in eedeymo ama kiis aan jirin dusha laga saaro ayagoo la diidayo waxa uu ku mashquulsan yahay ama shacabka dhibaatada haysato qofkii ka hadlo in dhibaato loo geysto ama barnaamijyada oo wada laga mashquuliyo laftirkiisa dambiilo laga dhigo wax aniga hadda kow ah oo ani lagu bilaabayo ma aha way iga horeysay horteeda ayaana dhacday anigu degmada inta joogay saraakiisha degmada amniga ka sheegta oo isbaarooyinka utiilay ilaa meel kasta iska dacweyne guddi reer qaran ilaa reer madaxweyne lasoo diray xaqiiqi raadin ah oo gudoomiyihii gobolka dhabarka u dhigtay in barnaamijyadan isbaarooyinkan uu qaadi doono aysan dhicin ee sii bateen dacwooyinkaygeyna aniga ii keeneen in xilka si qulbisireed ah layga qaaday ii keeneen layguma hanjabay intaan layga qaadin xilka in aniga xilka keligayga maamulka layga qaadi doono lana dili doono haddii la dili waayo dhinaca sharciga xaggiis dhiigayga laga soo banaysan doono waarankii lasoo jari doono eena dhacday taasi markii ku dhawaaqistii qulbisireedda ee dhacday in leela yimid warqad oo lay dhahayo waarankaa waa jiray aan xilka intaan ka wareejinsaa kusugeynaa ma garatay taas ayaa ugu jawaabayaa midkaan eedeymaha markasi la soo jeedinayo halkaas ayuu raadka iga soo galay nimankaan arrimahooda aan fashilay hal degmo oo taalo ilaa laba iyo toban isbaar ama saddex iyo toban isbaar wax macquule ma aha for example bundigariista hadda maalin dhexdaas sidaad ogtihiin saxaafadihiina waa lagu dagaalamay dad baa ku dagaalamay bundadaas markay baaba'day socdaalkeeda xataa u go-ay dadka ku dagaalama isbaarada inay ka qaataan ugu dagaalama anaa qaadanayo anaa qaadanayo bundadaas ma ma wax bay ka dhiseen ma wax bay ka qabteen may aniga guddoomiye ayaa caddeeyey bundada degmada markay bilaabanaysay in ay ganacsatada degmada ee dhisayso maamulkeena uu ka qayb qaadan waayey sababa jira aagood taasoo dhaqaalihii degmada meel kale ay ku dhacayeen gacan gaara ay ku dhacaysay ama jeeb gaara ay ku dhacaysay aniga ka guddoomiye ahaan anigoo ah jeebkayga ayaa boqol door kaga kaga dhirsaday bundadaas maantana waa laisku haystaa oo waa laisku dilaa anaa isbaarada ii taalaay anaa ii taalaa ayaa ka jirta degmada dhexdeeda waxa taas loo arki la-yahay oo waxyaalaha kale mar kasta loo buunbuuninayo ama loo arkayo anugu taas ma garan karo cabdiqani cabdiqani shabeellaha hoose xiisadahan salka ku haya aanooyinka qabiil waa ay ku sii xoogeysteen dad aan waxba galabsan oo maras ah ayaa lagu dhibaateeyey beelaha halkaasi ku dagaalamayey laba beeloo walaalaha oo wada dega deegaanadaas ayay ahaayeen adiga ka guddoomiye ahaan oo horey usoo qabtay maamulka degmada abgooye waxaa hadda lagu xaglinayaa dhinacyada halkaasi isku hayay mid kamida inaad la safatay marka sooxisada inaad cirka kusii shareerisay kama dhigna marka haddii aan u eegno eedeymaha dhinacyada kale ay adiga kugu soo jeedinayaan
horta waxaa la rabaa systemka in la kala qaado wixii dagaal beeleedna waa dagaal beeleed wixii system maamuleed ana waa system maamuleed anigu rag baa ii hanjabay iina sheegay in xilka keligii maamulka laiga qaadi doono kadibna sina iigu dii doonin maadaama aniga arrimahooda aan ka hadlay saraakiisha sare ilaa wasaaradaha ama xafiiska wasaare aan ku dacweeyey anigu sidaas darteeda ayaa nafteyda la baqay wixii laigu hanjabay mid kamid ah markay dhacday aan arkay kale maxaa la dhahay xilka qaadis qulbisareed ah oo deegaankii usoo ogoleen aan arkay sidaas awgeed marka waxaan ufahmay sidaas awgeed ayaa waafow iyo dhinacyada ishaye dhinac kamid a aad gabaad uga dhigantay
saas ma aha dhinaca adigu warkaad udhigaysa ma aha qofka bini aadanka hadda ijaar meesha naftiisa ay ku baxsanayso ama uu ku nabadgelaya ama seef uu ku helaya ayuu tegayaa haddii lagu eedeynayo macnaha labadii qabaa'il gobolka ku dagaalamaya mid kamid ah aad u tagtay horta waxbaa dadka ka qaldan gobolka shabeellada hoose anigu waa ka dhashay waana leeyahay meesha aan kasoo baxayna waan leeyahay waan u dhashay meesha aan joogana waan leeyahay waan u dhashay saas in loo fahmo ayaa la rabaa taariikhda dadka gobolka degan haddaa dib u raacdo anigu waxaa noqonayaa ninka keliya gobolkan leh ama mas-uuliyaddeeda leh oo hogaamin jira weligiisaba ma garatay marka anigu gurigeyga kasoo baxay guri labaad ayaa imid haddii qabaa-ilada meesha isku haysatay mid kamid ah cadowgeyga adiga la joogtaa ay ufasirayaan taas waa mid gaara anigu systemkeyga system maamul ah ama dagaal maamul oo naga dhexeeyo qolo isbahaysi ah oo degmadaasi dadka ku dhibaateeyo dhaqaaleedana dadashto aniga isku dheganeen wax qabiil la yidhahdo anigu iskuma dheganeen qabiilna ma aheen mas-uul ummadaas udhexeeyaan ayaan ahay dadkii shalay aniga i doortay ilaa haddana i aydsan waxay ii arkaan mas-uul ummadda udhexeeya mas-uul ummadda udhexeeya ayaan ahay qabiilna ma beegsanin nin qabaa-il aan u dagaalamayna ma ihi haddii bahasha sidaa ay udhigaan ee wareejiyaan ee buubuuniyaan hadda qabiil qabiil ka adagna ma ma ma jirto siday ila tahay laakiin waxaa mar kasta ku celcelinayaa ama sheegayaa anigu cid bini aadan ah oo oo aan ka baqaayo ma jirto ilaahay baa i untay ilaahay baa i samaystay ilaahay baa i oosan doono anigu cid bini aadan aan ka baqaayo ma jirto waxaan shacabka dhammaan ama dadka u sheegayaa ama ugu baaqayaa barnaamijka ama musiibada caawad degmada afgooya ka dhacday inaan aniga lug iraad aanan ku lahayn waxaana ku cadeynayaa ku xaqiijinayaa barnaamijkaasi saacadooyin gudahooda ayaa weligii labada xaafad udhexayso cid famil ahna lagu laayay midna hal shaksiyaa laga dilay gurigiisii taasi ma dhici kartaa adiga ma kula tahay tawariye ahaan laftirkaaga hadda su-aasha kugu soo celiyo caabo ninba aana qabiil loo dilay isla caabo deegaan laba qabiil isku haysatana ma ahan deegaan sida la yaqaana degmada afgood ma ka jirin qabiilaha qabaa'il isku haysata isla caabo in famil kale loo laayo carabiga dartiisii ma suuragelaysaa makula tahay isla caabo emergencygaas may nimanka midna waa ku sheegaya maleeshia beeleed meeshaas hadda sheegan jirtay ama degmada afgooya oo hubaysan joogto ma jirto markii laga reebo amniga oo hadda ka hor aniga aan ka dhawaajiyay in boqolkii toddobaatan iyo shan ay yihiin maleeshia beeleed hubaysan oo shaatiga dawladda ugu jiro aana nambar lahayn oo saraakiishan ay ku dacwootay inaysan waxaas jirin ay yihiin ciidankaa meesha jooga hubka haysto in ciidan dawladda ciidan karameed ay yihiin caaba yaa fulin kara hooshaasoo hubaysan qabiilka hubaysan oo degmada joogo oo degmada afgooy joogo oo ayaga ay sheegayaan meye ma jirto ma jirto ugu dambeyn ugu dambeyn cabdiqani ciidamo adiga ku taabacsan saddexda cisho la sheegayo afgooya ama nawaaxigeeda ma tageen
waxaan ku weydiinayaa sidee igu suurageli kartaa in anigu afgooy aan tago wadooyinkan ama magaaladan waa la yaqaanaa siday kala tahay wadana dawladda ayaa fadhiso oo anigu dhinaca dawladda ayaan gabaad ku ahay wadana waxaa haysato ugas shabaab ayaa haysato marka anigu sidee igu suurageli kartaa dhowr ciidamado aniga taabacsan in afgooye markasta la yidhahdo waxbay kasoo biya wayna soo laabteen caqligu inuu shaqeeya ayaa loo baahan yahay ma garata aad baad umahadsan tahay cabdiqani yuusuf axmed ayuu kaasi ahaa guddoomiye hore ee maamulka degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose gudoomiye waxaan jeclaan lahaa inaad dhahda gudoomiyaha hadda taagan degmada afgooye maadaama shacabka bay leeyihiin